tira badan oo ay shacabku ay ka heli karaan goor waliba iyo wakhti waliba ballanteenu waa raadiyo baydhabo isha warka
bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal hamiin fayla weliba ha ka dhowaadansanaa warkii hamiinama ee idaacadda raadiyo baydhaba ee hamiinamadan qodobada warkaan hamiinama aysan ka dhegeysan doontangna weliba ku mid ee qaraha kudhiya magaalada baydhabo iyo faahfaahinaha ku bahaaya duqa magaalada muqdisho oo la kulmi wasiir ku socda dalkii sweden ra-iisul wasaare rooble oo la kulmi wafdi ku socda dalkii sweden shil khasaare jeysadii oo kudhiya duleedka garoowe kulan muqdishoon ku socda midowda musharaxiinta qaramada midoobey oo warxa ku saartay heshiiska iyo wada deeran hogaamiyaalka soomaalida antonio gondres oo ka baaqay in si dhaqso leh laga hirgeliya heshiiska doorashada ee soomaaliya qaar ku mid a siyaasiyiinta gedo oo kahorkooyay qodobada quseeya gobolka gedo qaar ku mid ah xarumo al-shabaab ee gobolka shabeellada hoose oo la gobiy akhbaaraadka banaanka warkaan haminimeysan ka dhegeysan doontagna jarmalka oo qirhiday inuu saasuuqan jeysay dalka namibiya iyo maraykanka oo koorkooya baaritaan laga faday in laga sameeyo xasuuqi ghaza waa hamiinimo waliba waa jimaayo taariikhdin ee ka beeganta labaatii sideedka bili shanaad ee lamada kun labaatii kowda haatana ha ka dhowaada qodobadii warkaan hamiinama ee idaacadda raadiyo baydhabo oo faahfaahsan waayahay dhegeystayaal ka bilaabay qodobkanan ka horeeya ee warkaan hamiinama ee qaraha kudhiya magaalada baydhabo ee weliba jeeka duhurnamaadiyana markaasi weliba qaraxaasi nin faahfaahi doone khasaare iyo weliba dhimashadiisa xasan joker qarax sababay dhimasho iyo dhaawac iyo duhurnimadii geeku kudhiy magaalada baydhabo gaar ahaan bartamaha heerjaadka ee magaalada baydhabo qaraxagun iyo mayba isu sababay dhimasho iyo dhaawac maybana jugjiir laku dheegay qaar kumid ee xaafado kiyaalaan magaalada baydhabo qaraxaga yaamadii usoo dhiyi mayba goobtaha diray laamaha ammaanka maybaniyo hirana meeli qaraxagaasay kudhiyi maybana wadaana baaritaano la xiriira qaraxagaasay qaraxagun yamayba ka dhammadeen saddex qof meelo oo todoba qof oo shacab ayoona ka dhaawacmeen sidii usan xaqeejiye wari ku socdo warbaahinta raadiyo baydhabo oo goobta qaraxaga kudhiyi deeriy qaraxagun yamayba usu kudhiyay bartamaha suuqa xirajaadka oo eed mashquulan ee waana falalyo aanka iyin kooxaha nabadyadka ururka al-shabaab maybana isla markiiba dadkii qaraxagaasi walha kuku deerida deersiyey isbitaalka guud ee gobolka baay meelesay oo xaaladiio caafimaad dhakhaatiirta kala tacaalahayaan kusimaha gudoomiyaha gobolka baay eena gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka baay maxamed jabriil iyo maayarka degmada baydhabo xasan macalin axmed biikole iyo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada baydhabo isaaq maxamed cali taygaab yees wadajir emboqden isbitaalka guud ee gobolka baay meelisay oo dadkii geeka qaraxaga walxa kugu dhihi la deersiiyey gudoomiyaalka yaamayba madiyo goobta seedaan dadkii qaraxaga ka dhammaday yaamayba ilaahayo n weydiina ini janaatalfurdosiyo jeeye waxaani kale ka dhaawacameenna caafimaad deg deg a siiye maanta abaarihii toddobadii iyo barka ama kowdii barka duhurnimo ayaa isbitaalka waxaa la soo gaarsiiyey dhaawacyo kala duwan dhaawacyadaas uu sababay marka qaraxi maanta magaalada baydhabo gaar ahaan dhinaca xirajaadka uu ka dhacay anigoo ku hadlayo dhammaan magaca maamulka iyo shaqaalaha isbitaalka waxaan qabanay dhaawacyo gaaray shan iyo toban dhaawac oo isugu jiraan dhaawacyo halis ah iyo kuwo fudud ah isbitaalka gudihiisa waxaa ku geeriyooday hal qof oo rag ah oo islamarkaasi ka mid ah tirada hadda aan sheegayo shan iyo toban qofood tirada shan iyo tobanka qofood waxaa ku jiro saddex oo dumar ah mid ka mid ah dhaawaceeda oo aad halis u yahay iyo waxaa ku jiro cunug yar ayaa ku jiro waqti xaadirkan hadda isbitaalka waxaa inoo jiifaa saddex iyo toban qofood oo bukaano ah saddex iyo tobankaas qofood waa bukaano aad khatar u ah qaarkood lugaha ayay ka go'een qaarna hadda dhakhaatiirta ayaa la tacaalayaan waxay saaran yihiin saalada ayay saaran yihiin qaarna hadda waxay jiifaan qaybta icu-ga ayay jiifaan oo dhakhaatiirta ay kula tacaalayan dhibaatada meelalaso shacabka oo duxurka goornimada deertay arrin ciidan foolxumo shacabkii haddii la qaraxyaw oo meelalaso ajanabe la dagaalaan leyna dhibaatada yeelata arrin foolxumo waxaa nin mahaay way eed iyada kuhugnaa dadka nabadda diidan oo dadsho shacabsho dhammaayoo waa foolxumo wax tacasiyaan u diraynaa shacabkii geeriyooday tacasiyaan u diraynaa dadkii dhaawacmay ilaahay ha bogsay caafimaad khayr walaasi maylana inti dhammati ilaahay naxariisa jinaatulfardows alluk waraabi inti ka dhaawacantayna maylana ilaahay caafi runtii khasaaradan gee kasti liinteeganyi to gee kaleymae mayba ilaahay subxaana watacaala ku tuugane inti oo maylaraayuse maslaxa degdega oo mutasasan dhaanta nasriga ini ilaahayna siy
ciidan mahadsiinye xasan joker dhinihii kale gudoomiyaha gobolka banaadir owaan ee duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filiish waliba xarunta aqalka dowladda hoose ee xamararka qaabilay wafduus hogaamiyow wasiirka iskaaladowkii horumarinta caalamiga ee dalka sweden beer olson fried olinusa booqashada karoogay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya kulunka weliba goobjoog ku hayay anqaabilsanaha wasaaradda arrimaha dibadda ee sweden dhiniga africa safiirka ku-xigeenka sweden xogxayaha guud ee maamulka gobolka banaadir iyo agaasimaali weliba la taliyaal gudoomiyaha gobolka banaadir weliba aan ku horeynta inmahadnaqay dowladda sweden taageerada la garab teeganta soomaaliya u socon markaasi dhiniga kale anku warbiyey horumarada ku socda caasimada soomaaliya arrimo barakacayaasha shaqo cawuurka dhalinyarada iyo weliba qorsho maamulka gobolka banaadir ee dhiniyada horumarinta ee adeegyada bulshada wasiirka weliba uusu bogaadiyay horumarinta muuqda ee ku socda caasimada uusan markaasi ee ka ammaanay maamulka gobolka banaadir howlo dibudhuska iyo midka adeegyada ee bulshada ee ku socda gobolka banaadir walin wasiirka iskaaladowkiia horumarinta caalamiga ee sweden beer olson fried uusa ballan qaaday inuusa dhow la shaqeey doona maamulka gobolka banaadir islamarkaasna uusa ka taageeri doona dhaniyada horumarinta iyo dibudhiska adeegyada bulshada ra-iisul wasaare roble weliba usa la kulamay wafduhu ka socda dalkii sweden sida faahfaahinta warkan usaninka firio cabdirashiid abuukar antena ra-iisul wasaare xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen roble ayaa kulana la qaatay wasiirka iskaashiga iyo horumarinta caalamiga ah ee dalka sweden ber alson oo booqasho ku tegay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ra-iisul wasaare maxamed xuseen roobleh oo kulankaasi ay ku weheliyeen madaxda dowlad goboleedyada dalka soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir ayaa uga mahadceliyey dowladda sweden taageerada een dalkeena soomaaliya ay la garab taagan tahay gaar ahaan dhinacyada horumarinta siyaasadda iyo dhaqaalaha sidoo kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo madaxdaasi een kulanka ku helisay ayaa soo bandhigay muhiimadda ay leedahay in lagu garab istaago een shacabka soomaaliyeed geedi socodka dimuquraadiyadeed iyo dowladdhiska een soomaalida dhankiisa wasiirka ayaa bogaadiyey heshiiskii uu hormuudka uu ka ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ee laga gaaray arrimaha doorashooyinka dalka isagoona soo bandhigay sida ay uga go-an tahay dowladda sweden taageerinta een dhaqangelinta heshiiska doorashooyinka ee ay wada gaareen madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir
ciidan mahadsiiye cabdirashiid abuukar antena inta la xaqiijiyay hal qof iyo ka geeriyoodii weliba saasoo kale ka dhaawamay saddex qof kale kadib markii shilgaari uusa ku dhiyay duleedka magaalada garowe ee caasimada dalka puntland caasimada puntland ero gaariga weliba saarnaay ee koox fanaaniina oo isku midayay fanaanka da-di yar ee laga magacaabo sharmaboy weli la sheegay in dhaawac fudud us hadeeriyay qofka kale dhamadii weliba haytay balaan oo markaasi la saarnayd gaariga ciidamada booliska puntland weliba deerena goobta shilka usuka dhiyay dadka weli markaasi dhaawacan weli ballanqaada isbitaal afhayeenka midooda musharaxiinta daahir maxamuud geelle weliba uusa deeray hotel jaziira oo mardhow markaasi ka bilaabo doona shirka iyo kuqeyb gala doonaan gudoonka iyo xubno midooda musharaxiinta shirka waliba intaas kabadan shirka waliba inta badan lagu hadalo doona heshiiska shalay magaalada muqdisho iyo ka deereen ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo madaxda dowlad goboleedada kulan kulibaasasoo kale diiradda laga saaro doone sida lan helo lahay haddii iyo kooyan tabashooyin inta iyo socda dadaalada ka saabsan arrimo doorashooyinka maalinta shalay hayti weliba magaalada muqdisho lahaa ka sahaya heshiis dalka injihay kor doorasho midooda musharaxiinta iyo kawada qaadan kaalin fayla qaar kumid a siyaasiyiinta gedo okoorkooy qodobada quseeya ee marka gobolka geda sada faahfaahinta warkan husninka feriaw saciid sabriya qaar ku mid ah siyaasiyiinta gobolka gedo gabaybayo sheegeen in yaha kor jeesta qodobada qaar ee la kaheshi oo ha ku bahi kulankii golaha wadatashiga qaran ee shalay ku qabsoomi waana la gebagabay magaalada muqdisho ee caasimada dalka shirka ayaa wayba isu ku dhiyay teendhada afasiyooni waybana lahan waa ku bahay qodobo iyo kumiday in doorashada iyo si isfaange hankudhiyda gobolka gedo isla markaasina garwadeeg isu ku noqdo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble siyaasiyiinta qaar ee hakujeeda gobolka gedo waybayo dhalilan qaabka langmarahayaha dib u heshiisiinta gobolka gedo golaha wadatashiga qaranna yowaybaahayo shalay ankabaaqina bulshada gobolka gedo inayo ku shaqeeyaan nabadda midnimada iyo wadajirka bulsho iyo kan maamul ee jubbaland
ciidan mahadsanta saciid maxamed nuur sayid sabriya dhinaga kale qaramada midoobey weliba hadhawaaytee go-aankiiyo diran madaxda soomaalida ee ka saabsan in lama bilood gudaasho laka qobada doorasho midnimo iyo tan baarlamaanba kadib markii shan maalimood oo wadahadal xoogan ee kudhihi magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya weliba kabooriyan dhammaan daneeyaalka in iyo dhaqso leh horey inka socdan ballanqaadka ee wadashaqeynta ka eedan iyo hirgelinta heshiiska iyana eri james swan ergeyga arimaha arimada qaramada midoobey ee soomaaliya weliba saasoo kale dhiirigeliyey dowladda federaalk iyo hogaamiyaasha xubno ku eh federaalka sidiyo in wadan wadatashyada joogtada ee intilika guda jara howlo doorashooyinka si long hubiya khilaaf kasta oo afbaha kor ama laka xali kora wali erya eri inta uusa kasii daray james swan waliba saasoo kale madaxda howlgalka kaalmeynta qaramada midoobey ee soomaaliya ismarkaasi unisom dhiniga kale xoghayaha guud ee qaramada midoobey antonio gadres yaana ku hadli heshiis la wada diran arrimo doorashooyinka dalka soomaaliya weliba saasoo kale usa dhawaay soona markaasi ingabaa in sadhaqsi leh lan hirgeliya heshiiska doorashooyinka wali hadhawaaye heshiis iyo wada diran dowladda federaalk ee soomaaliya iyo weli markaasi hirgelinta qaabka doorashada timi todoba sebtembar taasoona ka dhalata shirkii unesco kuwan ra-iisul wasaareyaalka maxamed xuseen rooble iyana uusa eri qoraal uusa hakasaari afhayeenka xoghayaha guud ee qaramada midoobe ee stephen dojriga taasoo kale weliba xoghayaha uusa booriyay dhammaan daneeyaalka iniyo markaasi sadhaqso leh aan hirgeliyaan heshiiska tallaabo muhiim ee lankadiri qobashada xanaanka ee doorashada lan ogolye hofnaan dibudhackoyna kadambeyntii xoghayaha guud weliba markale ee kanagaysaday on ku go-onta qaramada midoobey in markaasi dadka iyo dowlada soomaaliya ka taageerta hirgelinta qaabka doorashada ee tumi todoba sebtembar antilika qobada xanaanka doorashooyinka waqtishana keliyada ciidamada xooga dalka iyo howlgalaka wada deegaaniyo kumidayin gobolka shabeellada hoose waliin markaasi gubeyna xarumo iyo kaleyin deegaanada siisadayo sheegan afhayeenka ciidamada xooga dalka afhayeenka ciidamada xooga dalka weliba gaashaan la sare cali xaashi weliba idaacadda ku hadalaas afka ciidamada qalabka wada uusa ka sheegaya in ciidamada xooga dalka iyo ka guuleysan al-shabaab iyo ku saaran deegaanaha howlgal iyo ku wadan islamarkaasna al-shabaab meelase iyo deersian khasaaro weyn injeysian weliba ciidamada gudbiyana saldhigyada iyo iyo xarumo al-shabaab iyo kaleyin deegaanada lakasaari sida deegaanka warciisa iyo eri afhayeenka ciidamada howlgalkan ciidamada xooga dalka iyo ku wadan gobolka shabeellada hoose weliba hogaamiyay taliyaha ciidamada xooga dalka soomaaliyeed genaraal codowaar yuusuf raage yaa ka wareegay ciidamada dhiniga bari ee ku-xiga degmada jowharsada wardhagax warciise galleef qoordheere jalaale iyo weliba elifol dheereyan markaas ciidamada xooga dalka la wareegan weli dhegeystayaal weli ka guda jarnay warkii hamiinama idaacadda raadiyo baydhaba haatana akhbaaraadka banaanka maamulka dalka jarmalka weliba uu saqirada in markii inkuuriyeysa taariikhda inuu ismarkaasi xasuuqin jeysadiyey qowmiyadda hereero ama bahnama ee ka dhaqan dalka namibia ilaa qaran- qarno ka hor dalkaasi iyo ka wadan arrimo la xiriira gumaysi wasiirka arrimaha dibadda ee jarmalka heko mas weliba uuse ba- bayaan usaasaari ka sheegay ee jeeka lagu bilaaba walibas rasmi ah aan la socdo doonne dhacdooyinka sade iyo in on on markaasi fiiri doona aragtida jeeka iyana iyo xasuuqii hore isasoo kale wasiirka waliba uu isxadhawaa heshiis iyo wada diran lamada dal jarmalka iyo weliba namibia kadib wadahadala adag oo eh, muddo aan socdo inta kaba- inta badan eh, wadahadal wadahadal badan oo in ku badan shan sano aan socday islamarkaasna xudun ee dhacdooyinka ku dhiyaw xilligan gumaysiga dalka jarmalka kun sideed boqol iyo sideed afart ilaa kun sagaal boqol iyo toban iyo shantii wasiirka arrimaha dibadda jarmalka eh, ya tilmaamay iyadoo markaasi laka duulow mas-uuliyadda taariikheed ee jarmalka iyo qaradii cafiis in markaasi isu weydiisay ehelada iyo dhibaatadaasi saameyd isoon markaasi xasuuqaasay eh, ballanqaadii in jarmalka lacag dhan hal bilyan dhibi- hal dhibi hal bilyan iyo ka taageeri doonaan dib u dhiska iyo horumarka kaabayaasha dhaqaale ee dalka namibia dhiniga kale golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobey weliba codeyn in la baara dagaalkii dhowaan dhexmariyay israa'iil iyo hamaas guddi weliba ansixina qaraarkaasi iyo oon markaasi gudbiyeen qaar ku mid ah dadaal- eh, dalalka islaamka balse mareykanka weliba uu sheegay in iyo go-aan ku go-anta eh, qalgalgeliyowga xanaanka xasiloonida lahaka dalwa gobolkaasi inkiraan lama boqol afartii lama qof yana lakadiri khasa meela tumi sida kalena lakadiri israa'iil tumi kow maalmood oo isu socday dagaal iyo afjaren jimacdi laxdhaafi kadib dhexdhexaadin iyo sameeytay dalka masar dhegeystayaal weliba antaninka dhan warkii haminama idaacadda radio baydhaba warkanaan cod majiide yaasiin saari waana siina soo siiyay qaybta farsamada weliba in fadhiyey borow intii warkan lamid ah dibinku kulmaana sidaasi nabadgelyo iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
sankuneefle bani aadamkan wixii uu soo saara saxaafaday ugu sarraysaae dhallinyaro la soo soocay oo tababarkoodii sita ayaa wararka sii daynay soddon sano iyo saaka wixii dhacay ayay saacad kugu siine sariirtaada adigoo ku sugan sii saara wararkay horayba soo dayne adduunyada salkeeda hadduu dagaal dowlad saameeyo saadiqow saacad ayay ku soo saari wararkii oo sugan siduu dowladdaa dagaal ku saameeyey zaylac ama somalilan oo idil wixii saaka dhacay ayay horayba kuu siine samaan iyo wanaag ayay soo gudbinaysaa oy ummadda siisaaye dadweynow dadweynow wixii aad sugaysaan waa sawdkii idaacadii baydhabo wararka sii dayne eebow adaa na siiyaya idaacadda reeriyo baydhabo